الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد على كل حال كتاب أحكام الزكاة زكاة أحكام تيدا عدين تيدي أيو كتاب يهي وعشاقه qaybtaa hore inooga soo baxay tahaaradii iyo salaaddii iyo qaybaheedii iyo salaaddii janaasada lagu tukanayey waxaa inoogu xigsiiyey sekadii waayo waa rugniga ku xigay xagga xadiidka arkaanulislaamka tilmaamayey sekada ayaa ku xigtay midda labaad in badan ayaa ilaahay qur'aankiisa uu sekada iyo salaadda ku xidhiidhiyey sidaa daraaddeed baa musanifiintuna marka ay ka hadlayaan ay isugu xigsiiyaan markaa sekada axkaamtii ay lahayd axkaamta caddaynteeda ayuu kitaab yahay halka sheekhu kaga hadlayaa isagaa inoo macnayn doona ibnu qaasim luqa ahaan iyo sharci ahaanba waxa seke la yidhaahdo sekadu waa rugni min arkaan alislaam ka mid a waxaana waa sana oo ilaahay ku waajibay aayad qur'aaniyahoo fara badan waxaa ka mid ah aayadda ilaahay leeyahy khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim inna salaataka sakanu lahum ilaahay wuxu uhi waxaad ka qaaddaa xoolahooda sadaqo ka qaad dadka muslimiinta xoolahooda sadaqo ka qaad aad ku daahirinayso oo aad ku nadiifinayso una ducee ducadaadu xasilooni ayay u taayeen waxaa ilaahay aayado badan oo qur-aana waatu zakaa ilaahay yidhi sakada yacnii siiya dadkii mustaxiqiinta ahaa ee mutay iyadoo ilaahay uu ku xidhiidinayaa aayado aad u tiro badan sakada iyo salaadda weliba oo la leeyahay salaaddana ooga sakadana bixiya waayo midi waa xidhiidhkii ilaahay iyo addoonka u dhexeeye midna waa xidhiidhkii qofka iyo bulshada inteeda kale u dhexeeyey ayay noqonaysaa waana kii abubakar qoladii maanicu sakaadka ahaydee markuu nebigu dhintay sakada diidday waa kii lahaa wallaahi ninka sakada iyo salaaddaa kala geeya waa kula diriraya waa xar haddii ay ii diidaan ama ciqaal hadday ii diidaan iyo xargale rasuulka u dhiibi jireen waa kula dagaalamaya waa kii lahaa qur-aanku mujmal ahaantaasuunbuu uga hadlaya cidda la siinayo laakiin sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa caddeeyey oo xoolaha iyo inda laga bixinayo iyo sida loo bixinayo iyo wixii shuruud ay leedahay sunnaha nebiga sala allahu alay slm ayaa caddeeyey nebigeennuna sala allahu alay w slam xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayaan cabdillahi ibni cumar laga warinayo waxau uhi buriya alislaamu calaa khamsin islaamnimada waxaa lagu dhisay shan shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxameda rasuuluullah qirila qira alla xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane nebi maxamedna rasuulkiisii uu yahay wa iqaami salaa iyo salaadda oogiddeeda wa itaa'i sakaad iyo sakada bixinteeda wa sawmi ramadaana wa xaji bayt illaahi alxaraam waxa weeye shantaa rugni ciddii markaa diiddaana waa ku gaaloobaysaa nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam waxau tilmaamayey uu markaa lahaa yacni waxaad ogeysiisaa in ilaahay uu ku faral yeelay sadaqo tuukhadu min akhniyaa'ihim fa turaddu calaa fuqaraa'ihim sako laga qaadayo iyo sadaqo laga qaadayo dadka aqhniyadooda iyo maalqabeennadooda oo lagu loo celinayo oo la siinayo dadka fuqaradooda ah ee baahan sannadkii labaad ee hijrada ayaana la faral yeelay sharaaicdii qadiimka ahayd ee ummadihii horena ayna la wadaagayeen ayaanay ka mid ahayd oo waa usaani bisalaati waazakaati qowlkii nebiyullaahi ciise ayay ahayd ilaahay isagoo inagu xikaayonaya sakadu xikam iyo ujeeddooyin fara badan bay leedahay wax kasta oo ilaahay inagu waajibiyey amaba ina farayna xikmooyin iyo ujeeddooyin baa ku jira ama aan garana ama yaynaan garanin haddii aynu xataa xikmadiiyo ujeeddada ku jirta aynu garan weynana macnaheedu waa dee caqligeenna gaaban mooyaane ma aha inaanay xikmo iyo ujeeddo aanay lahayn waxyaalaha xikamkii ay sheegaan ama ujeeddada ku jirtaa waxaa ka mid a dee qofku inuu dhammaystirayo maalqabeenka ilaahay xoolaha siiyey islaamnimadiisii waayo xadiidku waa kaa inoo sheegay in arkaanta iyo tiirarka islaamnimadu shanta ay yihiin oo ay ka mid tahay markaa sekadu markaa qofkii ilaahay wax siiyey hadduu sekadii bixin waayo macnaha waxa weeye islaamnimadiisii waa ay dhiban tahay waxaa kaloo ka mid a in qofkan musakiga ahi nafdiisa uu ku daahirinayo oo bukhligii iyo bakhaylnimadii iyo maaljacaylkii uu nafdiisii ka daahirinayo oo markaa walaalkiisii baahnaa ugu deeqayo taasoo markaa laabtiisii ay ku furfurmayso waxaa kaloo markaa iyadana ka mid a xikam iyo ujeeddada qofkan faqiirka ah ee baahan nafdiisa ayaa isagana waxa laga daahirinayaa ama laga samaynayaa xasadkii iyo uurxumadii isagana geli lahayd waayo bini aadmigan ilaahay ayaa kala fadilay dhinac kasta ilaahay waa ku kala fadilay sidaa suuradooda iyo dhararkooda iyo wax walba ay u kala duwan yihiin ayaa arsaaqda iyo hayntiiya wuxuu ilaahay siiyeyna ayadana ilaahay ugu fadilay waana markaa imtixaan oo kii maalqabeenka ay maalkiisaasuu ku imtixaaman yahay kii markaa faqiirkaa faqrigiisaasuu ku imtixaaman yahay mid walba xaaladiisa ayaa lagu eegayaa kan markaa xoolaa la siiyey jacayluu ilaahay jecelya uma siinin kan faqiirkana nacaybuu ilaahay nacab yahay isagana looguma yaraynin laakiin waa xikam iyo ujeeddo iyo ilaahay qayb ilaahay uu sida markaas u qaybiyey sidaa daraaddeed qofkii faqiirka ama miskiinka ahaa marka uu dee wax baahiyihiisii ka mida u baahdo wuxuu markaa ku bixiyana uu waayo haddana dhinacan agtiisa u eega mid weliba waxa weliba ay ag yaallaan haddii markaa dee waxba laga sii waayo nafdiisii markaa waa xaasidaysaa oo xasad iyo uurxumo ayaa gelaysa inuu habaaro ayay keenaysaa inuu hataa hadduu xado xadi kale waxadaabay keenaysaa inuu cawriyo ayay keenaysaa wax alliyaaliyo waxaasoo dhan waxa markaa badbaado u noqonaysaa marka dee isagana qaybtii ilaahay u waajibiyey isagana laga siiyo taana nafdiisii ayaa ku degaysa oo yacni cudurradaa xunxun ayuu kaga badbaadayaa waxaa kaloo markaa ka mida oo aad iyo laxaad u muhiima sekadu waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu muhiimsan atakaaful ijtimaaci waxaa la yidhaahdo isu dheelitiraanshaha bulshadu inaanay markaa dee dabaqaad markaa yacni inna marka ay cirka marayso i dhargayso inna markaa dhulka ay taallo waxay cunto ay qumaamadaha iyo qashinka ay markaa waxa la soo daadiyo sidaynu dhulalka gaalada meelaha qaarkood aynu ku aragno ay kala fadhayaan inaanay noqonin waayo islaamkeennu dee waynu ka tagnay waxyaalo badan oo iminka wanaag lagu sheego gaaladu ay qaadatay dee islaamkeenna wasal ahaa yacni waxa weeye markaa sekadii la ururinayo siday ahayd loo ururinayo ee laysu keeno runtii hadday siday tahay loo ururiyo qof faqiira ama qof baahan dadka muslimiinta dhexdooda laguma arkeen masalan ka soo qaad haddii xoolihii noolaa la soo ururiyo oo geelii la soo ururiyo oo adhigii la ururiyo oo lo'dii la ururiyo oo marka laysu keeno dabeetana reerihii baahnaa magaaladii ama degmadii ama tuuladii marka laysu keeno reerihii baahnaa aan waxba haynin afartan afartan iyo soddon soddon loo siiyo sanadka dambe iyaga laftoodaa laga qaadayaa sekadii sidaasaa sanadkan markaa labaatan ama soddon baa faqiirnimadii ka baxaya oo dadkii waxbixinaya ka mid noqonaya sanad walba marka sidaa loo wado waxaa dhici karta inay meesha faqiir iyo qof baahanba laga waayo oo markaa sekadii degmooyinka iyo meelaha ku soo xiga la geeyo tan xoolaha ee runtii iyaduna lacagta ee moodka ah ee iyaduna runtii malaayiinta haddii laysu ururiyo o laysu keeno oo si ay tahay iyadana loo bixiyo runtii qof baahan maynaan aragneen culimmaduna waxay idhahaan qofkan faqiirka ama miskiinkaa maxaa la siinayaa haddii uu yahay qof muxtarifa oo shaqo iyo wax garanaya shaqaa loo abuuraya aalaadkiiya wuxuu ku shaqaysanaya baa la siinaya ee qofkii isagu aan shaqo garanaynin waxa loo samaynaya meelay wuxuu ka soo baxaan meeraday wuxuu ka soo baxaan ama meeluu kiraysto ayaa loo samaynaya qaar baa yidhahdaa kifaayata sana baa la siinayaayoo sanadkaa wixii ku filan ayaa masaariifdiisa meel loo dhigaya qof kastoo baahanoo daaa ku dhex jira ama kifaayat alcumri alkhaalib cumrihaalibkiisa inta u hadhay wax ku filan ayaa la siinayaa sekada innagu maanta badideennu waa bixinnaa laakiin waxyaalo badan oo inaga qaldan baa jiraoo waxa ugu muhiimsan waxa weeye sekadii shaxaad baynu ka dhignay nimankii ganacsatada ahaa badihoodu qof ilaahay u naxariistay mooyaane yacni dee wax sekaahoo maanta cid deeqaysa oo ama hadday agoon tahay ama hadday dad waalan tahay ama hadday dad faqri faqri ka saaraysa ma arkayno le'anna waxa weeye shaxaad baa laga dhigayba sanadkaa dhan buug baa u furan kii markaa dee qaraabay ahaayeen ee u yimaada ama isaanta miyika taado ama kamiya dega nuska bariiskee la siiyo sekadii baa lagu qoraya kii saaxiibee wax weydiisa sekadii baa lagu qoraya kii miskiinee wax weydiisa sekadii baa lagu qoraya kii soo martiya sekadii baa lagu qoraya dabeetana hadhow unbaa laysu geynayaayoo isagaaba daalac leh ile waa wuxuu maalin walba wuxuu yaraayu markaa bixinayey ayuu isu geeyey markaa waxay shaxaad bay noqonaysaa qofkana dee hantidiisa waxa lagu leeyahay seke un maaha kownkaasoo keliya maaha silatu raxmim iyo qaraabo ayaa lagugu leeyahay xidhiirinta qaraabadaa lagugu leeyahay waxa diyaafaa lagu leeyahay iyo dadka muslimiinta martigelidooda dee saaxiibtinimo iyo siyaasa ayaa lagugu leeyahay waxyaalo badan baa lagugu leeyahay haddaad wixii o dhan kownkaa sekada un ku soo ururiso dee ayada lafdeedu waa mushkilad markaa xaggaas aynu sekadiina runtii aynu aynu ka baabi'innay markaa waxaan runtii ku talin lahaa in iminka diiwaankaa loo sameeyey inaynu wax badan oo ka mida inaynu markaa ku bixinno innagoon tan qaraabadii dadka la siin jirayna aynaan markaa ka tegaynin waxay inaga daboolaysaa haddaynu sekadaasa isugu ururinno in markaa dadka baahan ee agoommaha iyo dadka waalan ee iminka markaa suuqa iyo dhib jirka iyo gidaarji wax badan baynu markaa sekada aynu ku qaban kari aynu ku dabooli kari lahayn markaa ha loo feejigaado markaa halkaa lagu bixiyo wixii lagu bixin karayo ka soo gudub haddaba wahiya sekadu luqatan xagga luqahan annamaa'u namaa iyo ziyaadiya koradh baa la yidhaahdaa wa sharcan sharci ahaanna waa ismun magac limaalin maqsuusin maal gaar ah uu leeyahay oo yuukhadu laga qaadaya min maalin maqsuusin maal gaara calaa wejhin maqsuusin wejiya qaab gaarana loo qaadayo yusrafu kaasoo loo ilayo lagu bixinayo la siinayo litaa'ifatin maqsuusa daa'ifo iyo koox maqsuusahaa iyaduna gaara waxaa sheekhu yihi raximah ullahu tacaala wahiya sekadu luqatan xagga luqada carbeed annamaau nama iyo ziyaadiya koradh baa la yidhaahdaa zaka zarcu macnaha zaraci yacnii wuu kacay oo wuu ziyaaday oo wuu dheeraaday baa la yidhaahdaa barake lafdeeda markaas waa lagu magacaabaa daahirin waa la yidhaha qad aflaxa man zakaaha ammaanid waa la yidhaha falaa tusaku anfusakum nafihiinna acaayina markaa waxaa loogu ha ammaanina falaa tusaku anfusakum nafihiina ha ammaanina waxaana markaa seke loogu magacaabayaa dee maalkii ayaa markaa ku siyaadaya barakadeeda iyo ducada markaa kan qaadanaya khayrkiisa ayaa badanaya qofkii baa markaa dembigii iyo bakhaylnimadii ayuu markaa nafdiisii kaga daahirinaya waxaa loogu marakacayaa iimaan markaas inuu leeyahay yacnii dhinacyadaasaa markaa xagga luqa ahaan seke markaa loogu magacaabaya wa sharcan xagga sharci ahaanna waa ismun magac limaalin maqsuusin xoolo maqsuusa u sugnaaday waa qadarkan la bixinayo ee sekada xoolaha laga qaadayo waa magacu leey markaa zaka waa intan la qaadayo ee xoolaha laga qaadayo marka waa maal maqsuusa waa qadar go'an oo dee waynu arki doonnaa geel iyo asnaantiisii inta la qaadayo adhigii lo'dii lacagihii ganacsigii zaracii midhihii mid walba inta laga qaadayo waan arki doonnaa intaa qadarkaa go'anee la qaadayo waa magacuu leeyahay kaasoo yuukhadu laga qaadaya min maalin maqsuusin maal maqsuusa ayaa laga qaadayaayoo kaa hore waa mukhrajkii waa kii la bixinayey kanna waa mukhraju minhigiioo waa maalkii laga bixinayo waa maalkii markaa sekegoyska ahaa ee nisaabka iyo qadarkay sekadu kaga baxaysay gaadhay calaa wejhin maqsuusin wej maqsuusa ayaana loo qaadayaayoo dee shuruud ayaa loo eegayaa inuu markaa dee sanadkii u soo wareegay iyo waxyaalihii kale ku xidhnaa yusrafu waxaana markaas loo iilayaa oo la siinayaa litaa'ifatin koox maqsuusatin oo markaa khaaso ayana la khasisay oo kuwa mustaxiqiinta ee ilaahay innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waalcaamiliina calayha walmu'allafati quluubuhum siddeedda qole ee ilaahay halkaa uu ku sheegay ayaana la siinayaa waa intaa yaree maalkaah ee la qaadayo ee xoolo gaara laga qaadayo ee qaab gaara loo qaadayo ee cid gaara la siinayo ayaa seke la yidhaahdaa waxay dhahdeen culimmada qaarkood yacnii inaanay duxdii cibaadana ka maqnaan iyo sibqadeedii ayaa markaa wanaagsanoo waxa wanaagsan in la yidhaahdo atacabudu lilaah waxa weeye ilaahay oo lagu caabudo liikhraaji maalin makhsuusin bixinta maal khaasa yuukhadu min maalin makhsuusin calaa wajhin makhsuus yusrafu liطaa'ifatin makhsuusa yacni waa cibaadadaa cibaadatun ama atacabudu lilah ilaahay inaad ku caabuddo bixintaa ama waa cibaadadaa u saaxiibka biikhraaji maalin makhsuusin marka in cibaado la soo geliyo ayaa wanaagsan tajibu zakaatu zakadu waa waajibtaa fii khamsati ashyaa shan shay ayay ka waajibtaa wa hiya almawaashi waa waxyaalaha socda walow cabara binnacami hadduu kaga cabiri lahaa lakaana awlaa saasaa fiicnaan lahayd li'annahaa iyadaa khaso ka khaasan oo ka hoosaysa min almawaashi waxyaalaha socda waalkalaamu hunaa hadalkuna halkan filakhasi ka akhaskiia sii gaarka ayuu ahaaday walasmaanu iyo lacagihii wa urida bihaa waxaana loola jeeday addahab waalfida dahab iyo fido wazuruuci iyo zaracyadii wa uriida bihaa waxaa loo jeeda alaqwaatu waxyaalihii la quudanayey wathimaaru iyo midhihii wa curuudu tijaarati iyo tijaarada badeecaddeedii wasayaati waa iman doonaa kullun mid kastoo min alkhamsati shanta ka midina mufasalan isagoo la kala saaray ayuu inoo iman doonaa waxaa sheekhu uhi raximah ullahu tacaala tajibu zakaatu waa waajibaysaa fii khamsati ashyaa shan shay ayay ka waajibtaa duuduub ahaan marka la ega haddii la kala bixiyana siddeed bay noqonaysaaoo geela iyo adhiga iyo lo'da iyo dahabka iyo fidada iyo zaraca iyo midhihii oo markaa nakhli iyo cinab loo kala saaray curuudu tijaara iyadu dahabkiiyo fidada ayuunbay u noqotaa oo qiimahooda ayuunbay ka waajibaysaa markaa siddeeddaa sinfi ee markaa maalka ayay ka waajibtaa markaa tajibu fii amaaniyati wa tusrafu ilaa amaaniya waxaa la idhaha siddeed bay ka waajibtaa siddeedna waa la siiyaayo saasay markaa ku noqonaysaa wahiya haddaba ee shantaasi marka la duudubo marka la kala saarana siddeedda noqonaysaa waxa weeye almawaashi waxyaalaha mawaashida socda almawaashi waa jamcu maashiya maashiyana waxaa la idhahaa daaba kasta ayaa mawaashi markaa lagu magacaabaayo dee waa ay soconaysaa waa waxa markaa socda ee addimada ku socda ayaa la yidhaahdaa wixii kale dee yani gurgurta marka zawaaxib ayaa iyaga la yidhaahdaa haddaba wuxuu sheekha ibnu qaasim yidhi walow cabara binacami hadduu odhan lahaa halkuu leeyahay wahiya almawaashi wahiya nacam hadduu odhan lahaa lakaana awlaa iyada ayaa wanaagsanaan lahayd oo mudnaan lahayd maxaa yeelay liannahaa nicamtu akhasu min almawaashi mawaashida iyadaa ka khaasan oo nicmoolaydu nicamtu waa gaal iyo adhigiiyo loodii amaa mawaashi dee waa daabooyinkii oo dhan waxaan markaa wal kalaamu hadalkuuna halkan baabuzakaa marka laga hadlayana fil akhasi ka akhaska ee geela iyo adhiga iyo lo-daa un weeye waxaa laga hadlayaa daabooyinkii kale lagama hadlayo laakiin isagana baajuuri baa sii qabsanayo wuxuu leeyahay sidaa maahee sidanuu markaa raacay ayaa markaa wanaagsanoo waa ka dee gadaal ka yidhi fa ama almawaashi ee isaga lafdiisi kala saaray ee mawaashidii ka soo reebay saddexdanun waalahmaanu midina waa lacagihii wa uriida bihaa waxaana markaa loola jeeday oo sheekhu ula jeedaa addahabu waalfida dahab iyo fida ayuu ula jeedaa waayo xilliga labada lacagow ee la isticmaali jiray ee furus iyo ruum ka iman jiray dahab iyo fida ayay ahaayeen oo lacagnimo loo isticmaalayey carabtu iyo xilligaa markaa lacagayo u kale may jireen labadaasunbaa jiray dahabka iyo fida macdanta oo lacag ahaan loo isticmaalayo sidii markaa dee shilimada loo jarjaro oo daraahim iyo damaniir ahaa wa zuruucu midna waa zaracyadii ay dadku beeranayeen wa uriida bihaa iyadana waxaa loola jeeday alaqwaatu waxyaalihii markaa dadku ay quudanayeen wathimaaru midna markaas waa midhihii waana inoo iman doonaan midhuhuna wa curuudu tijaarati iyo tijaarada badeecaddeedii wa sayaati waxaana inoo iman waanu inoo iman doonaa kullu min alkhamsa mid kastoo shantan ka midii mufasalan isagoo la kala saaray ayuu inoo iman doonaa hadda waa ijmaal ahaanuune fa ama almawaashi haddaba mawaashidii iyo daabooyinkii markaa soconayey fa tajibu zakaatu waxay ka waajibtaa fii alaasati ajnaasin minhaa saddex jinsi oo ka mida wahiyo libilu waa geela walbaqaru looda walghanamu iyo adhiga falaa tajibu ma waajibsa fi lkhayli fardihii waraqiiqi addoommadii walmutawallidi kii ka dhashay masalan tusaalaan bayna khanamin adhiyo wadibaa'in markaa garanuug kii ka dhashay zaga ka waajibi mayso wa sharaa'idu wujuubihaana sittatu ashyaa waa lix shay wa fii bacdi nusakhi ilmatni sittu khisaalin waa lix khaslo ar islaamu ka warraya waa islaannimo oo falaa tajibu sakadii calaa kaafirin asliyin gaal asliga ku waajibi mayso wa ama almurtadu isaga kii ridoobay fasaxiixu anna maalahu mawquufun maalkiisu waa mawquufo waa la joojinayaa fa in caada ila alislaami hadduu soo noqdo wajabad calayhi waa ku waajibaysaa wa ilaa haddii kaloonu soo noqonin falaa ku waajibi mayso waalxurriyatu xornimo ayaa la shardiyaa oo falaa sakaata calaa raqiiqin addoon markaasiga kuma waajibayso wa ama almubacadu addoonka mubacadka laleha barxorta ah fa tajibu calayhi sakaatu waa ku waajibaysaa fii maa malakow wixii uu ku mulkiyey bibacdihi alxuri barkiisii xorta ahaa waxaa sheekuu leeyahay raximah ullahu tacaala fa ama almawaashi haddaba waxyaali mawaashidii ee soconayay fa tajibu sakaatu waxay ka waajibtaa fii halaasati ajnaasin minhaa saddex jinsi oo waxyaalaha mawaashida iyo xoolaha iyo daabooyinkaa ka mida wa hiya alibilu waa geela waalbaqaru iyo looda waalghanamu iyo adhiga idayariya kuu doonaba ahaadeen oo mar haddaynu dhi saddexdaasuunbay ka waajibaysaa falaa tajibu fi alkhayli waaraqiiq ka waajibi mayso fardihii haddii aanay markaa ganacsi ahayn kama waajibayso hadday ganacsi yihiin dee ganacsi ahaan bay uga waajibaysaa laakiin laf ahaantooda uga waajibi mayso waraqiiqi addoonkii isagana ka waajibayso haddaanu isaguna ganacsi ahayn oo xadiid baa ku soo arooriyey inaan markaa addoonka sako lagaga lahayn dee faraskiisa iyo addoonkiisa iyo iyo walmutawallidi kii ka dhashay masalan bayna khanamin wa dibaa'in adhi iyo dibaa dibaana markaa waxa weeye jamcu dabyatin dabyaduna markaa waa garanuugta iyo deerada iyo cawsha iyo waxaa isku faamliga ayaa markaa dibaa la yidhaahdaa markaa ama deero dheh ama cawle ama garanuug dheh markaa adhi iyo markaa xayawaankaa kale wixii ka dhex dhashay ayagana markaa seke laguma lahoo wa sakaata alakhafa waataynu soo maranay yatbaculfarcu fi intisaabi abaahu wa sakaata alakhafa sekada ka fudud ayuu raacayaa faracu oo markaa kanaan markaa sekada lagu lahayna wa sharaa'idu wujuubihaa haddaba sekada waajibitaankeeda ay ka waajibaysaa ajnaasta saddexda geela iyo adhiga iyo looda waa sittatu ashyaa waa lix shay waa lix shardi wa fii bacdi nusakhi ilmatni sittu khisaalin waa lix xaaladood ayay kaga waajibtaa al islaamu ka u horreeyaa waa islaannimo waayo abubakar sidiiq xadiidka imaamuulbukhaari warinayo ee asalka waa asnaantan iyo sakada bixinteeda waxa uu yidhi haadihi fariidatu sadaqa alatii faradaha rasululahi sal cala almuslimiin tani waxa weeye fariidadii sadaqada ee uu ku faral yeelay rasuulka ilaahay muslimiinta wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wuxuu nebigu faral yeelaana wuxuu ilaahay faral yeelay oo kale ayuunbuu la mid yahay marka haddaynu nihi islaannimo falaa tajibu calaa kaafirin asliyin gaal markaa asli ahoo gaalnimada markaa ku dhashay isaga ku waajibi mayso macnaha waxay leeyihin wujuubu mutaalaba hadda yacni sakadii bixi isagoo gaalkiisii ah yacnii ma odhanayno laakiin islaam baynu odhanaynaayo dee sidii xadiidkii imcaad markuu yacnii dirayey dee waa kii lahaa markaa ugu yeedha ilaa shahaadati an laa ilaaha illa allah kadib hadday ka yeelaan salaadda kadibna sakada ugu yeedh markaa taas ayaynu ugu yeedhayna laakiin sake keliya ugu yeedhi mayno wujuubulciqaab laakiin aakhiro dee waa lagu ciqaabayaa haddii uu markaa la yimi waayo mukalafuuna bifuruuci shariica ayaa la yidhaahdaa haddiise uu soo islaamo ayada markaa wixii hore bixi lo odhan maayo waa takfiifanoo islaamnimadu waxaa ka horraysay ayada ayaa duminaysaa wa ama almurtadu kaasi waa kaafirkii asliga ahaa isagu kii ridoobay ee islaamnimadiiyo diinta ka baxay waxay culimmadu isweydiiyeen ama isku khilaafeen qofku marka uu diinta ka baxa ee uu ridoobo hortu meel kale lagu sugi maayooo loo oggolaan maayo inuu markaa ama kirisan ama yuhudi ama meel kale uu qabto loo oggolaan maayo diinu kale lagu sugi maayo ee waa murtad buu xisaabsan yahay inuu soo noqdo iyo in murtadnimadaa lagu dilo wax ka dhexeeyaa ma jiraan haddaba intaa ama uu soo noqonayo ama la dilayo xoolihiisii maxay ahaanayaan culamada qaar waxay leeyihin markaa ridoobay baa milkigoodiiba uu ka wareegay qaarna waxay leeyihin qowlka wuxuu leeyahy maya milkigiisii waa u baaqi qowlka adharka ay xoojiyaanna waxaa weeye milkigiisii mawquuf buu noqonayaa oo halkaasaa la taagayaa marka wuxuu leeya waa ama almurtadu fa saxiixu anna maalahu mawquuf hortu maalkiisi waa mawquuf oo halkaas ayaa la joojin haddaba waxaa la eegay fa in caada ila alislaami hadduu islaamnimadii u soo noqduu soo islaamo wajabad calayhi waa ku waajibaysaa waxa caddaaday inay waajib ku haydo dee milkigiisii ayaa u baaqigaroobay sakada laga hadlayaana waxa weeye waa ta intanu murtadkaha waajibtee tii ayada ka horraysay ayada waa laga qaadaya waa laga bixinayaa ee sanad iyadoo lagu leeyay murdoobay taa hore ayada sideeda ayaa looga qaadaya haddii mala islaamnimadii usoo noqdo waa waajibaysaa wa ilaa haddii kaloonu islaamnimadii u soo noqonin ee sidaa lagu dilo falaa markaasaga kuma waajibayso dee dhimashada uu ma ku dhinta riddada ayaa waxaa caddaanaya inuu ma xilligaa uu ridoobay maalkiisiina milkigiisa ka baxay xoolihiisina fay markaa dadka muslimiinta ay wada leeyihiin ayuu noqonayaa markaa wax sake ay ku waajibaysaa hadduu ku dhinto ama lagu dilay riddadii walxurriyatu shardiga labaadna waa xornimo inuu markaa dhammaantii xor ama barhkii markaasuu xor yahay oo falaa sakaata calaa raqiiqin kii addoonka ahaa isaga wax sakaahoo lagu yeelanayaa ma jiro noocuu doonaba markaas ha ahaado magacyo badan bay markaa leeyihin mukaata baa jira oo mudabbar baa jira umuwalada ayaa jirta yacnii sifaaduu doonaba halaadee addoon saka laguma le waayo waxba male isagaa la leeyahay wa ama almubacadu addoonka mubacadka la yidhaayee badh xortaa badhna addoonka masalan kala badhna waa xor kala badhna waa addoon fa tajibu calayhi sakaatu zaka waa ku waajibaysaa fiimaa malakahu wuxuu ku mulkiyey bibacdihi alxurmi barhkiisa xortaa masalan nin baa kala barhkii leh isna kala badh buu leeyahay muhaye ayay leeyihiinoo maalinna isagaa shaqaysaa maalinna sayidkiisana barh kala buu shaqeeya markaa maalintaa uu shaqayso wixii uu xoola ku ururiyo haddii ay markaasi eegoys noqdaan waa ka waajibaysaa ama maalin walba waada shaqaysaan wixiiu soo galo way kala badhaan waxa uu markaa isagu gaar u yeeshay barhka hortaa uu ku yeeshay hadday isaegoys noqdaan sakadii waa ka waajibaysaa waalmilku taammu milki dhammaystiran ayaa shardiya ay falmilku daciifu milkiga daciifkaa laa sakaata fiihi zaka markaa may ahaanin kalmushtara waa shaygii la iibsaday qabla qabdihi intaan gacanta lagu dhigin laa tajibu fiihi sakaatu ka waajibi mayso kamaa yaqtadihi siduu keenayo kalaamulmusanifi musanifka hadalkiisu tabacan isagoo lilqowli alqadiimi raacaya laakin aljadiidu alwujuubu inuu markaa waajibayo weeyi wanisaabu shardiga kalena waa nisaab waalxawlu iyo xawl iyo sanadiidu usoo wareego ee falow naqasa kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka aday hadduu nuqsaamo falaa sakaata saka laguma leh wa sawmu midna waa daajin iyo foofin wa huwa racyu waa daaqid fii karayin mubaaxin daaq markaa mubaaxa ay daaqdo fa in culifat ilmaashiyatu haddii la calfiyo mucdam alxawli sanadka weynankiisa falaa sakaata fiiha saka laguma leh ee wa in culifat niswahu sanadka barhkii haddii calaf la siiyo fa aqalla iyo wax ka yar qadran ayaa la calfiyey taciishu biduunihi la'aantii ay noolaanayso bilaa dararin bayinan dhibcaadii ayadoona jirin wajaba sakaatuha waa waajibaysaa wa ilaa haddii kale falaa ma waajibayso waxa uu sheekhu leeyahay raximah allahu tacaala waalmilku taamo waxaa kaloo markaa iyadana shardiga milki taama inuu qofkani markaa lahaansho dhammaystiran oo buuxa waa inuu u leeyahay xoolahan xataa yacnii sabi iyo mid waalaniba hal ahaadaan oo sabiga iyo kawaalan jumhuur si ay qabaan xoolahooda sekada waa laga bixinaya waaliga ayaana markaa ka bixinaya haddaba wuxuu yidhi falmilku daciifu milkigii haddaba daciifka ahaa ayuu markaa iyo ixtiraaskii markaa walmilku taamu ayuu markaa halkan inooga gelaya deriskeenana qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jirnay shuruuddii nicmoolayda sakadeeda loo shardinayey markaa wuxuu yidhi sheekhu walmilku taamu milki iyo lahaansho dhammaystiran ayaa loo shardiyaa falmilku daciifu milkigii daciifka ahaa lahaanshihii markaa liitay ee daciifka ahaa laa sakaata fiihi saka laguma leh misaalkiisuna waa maxay kal mushtaraa waa shaygii la iibsaday oo qabla qabdihi intii aan gacanta lagu dhigin ah masalan qofkii laa tajibu fiihi sakaatu saka kama waajibayso falmilku daciifu laa sakaata fiihi kal mushtaraa qabla qabdihi laa tajibu fiihi sakaatu kama waajibayso xogay buu ku soo celceliye marka masalan qofku wuxuu iibsaday afartan adhiga kaba soo qaad ama shan geela ama soddon lo-a buu iibsaday iibkii waa go-ay oo waa kala goosteen laakiin weli gacantiisa aanu ku soo wareeginoo tusaaleahaan lacagtii oo kale ayaanu bixin markaa iyadoo sida ay u kala iibsadeen oo dee wixii milkigiisii ku jiro ayaa sanadkii u soo wareegin wax sakaa lagaga yeelan maayo bay leeyihiinoo dee milkigiisi baa daciif oo haddii lacagtanba uu bixin waayo dee wixii waa ka noqonayaayo ninkii lahaa bay u noqonayaan marka waana masale ay isku khilaafsan yihiin marka wuxuu leeyahay laa tajibu fiihi sakaatu kamaa yaqtadiihi kalaamu musanif siduu hadalka musanifku uu keensanayo tabacan isagoo ku raacaya lilqowli alqadiim alqowlu alqadiim lilimaam shaafici ayaa sidaas markaa qaba oo intii aanu masar markaas soo gelin ayixii markaas uu qoray ama uu markaa fatwooday ayaa la yidhaahdaa alqowlu alqadiim waanaynu soo sheegnay oo muqadamadeennii minhaajka oo markaa qoran almulakhas almufiid bima yaxtaaju ilayhi talabatu shaaficiya ayaynu markaa ku qornay xilligiisa iyo kutubtiisa iyo ruwaaddiisa iyo cidda werisa oo macruuf weeye wax iskaga qaldan ma aha waana dhammaantoodna sheekhu markaa wuu ka noqday ilaa sagaal iyo toban masalo oo iyaguna macruufa oo kutubta ku qoran ayuunbaa markaa la rajaxaa qadiimka ina la inta kale jadiid ayaa la rajaxaa markaa qowl alqadiim limaam shaafici ayuu taa ku raacay laakiin aljadiidu qowl aljadiid limaam shaafici alwujuub waa ka ay muctamadha ku tilmaamaan shaaficiyadu waa ka waajibaysaa weeyaan bay yidhahdeen le'annahu milkii taama ayuu u leeyahay keliya waa inuu lacagta bixiyo markaa la soo wareegaa uun idan waxay yidhaahdeen in lagu miisaaliyo ayaa wanaagsan dee maxaynaan iminka maanta hayninoo addoonka mukaatabka ah addoonka masalan la yidhi haddii aad intaasoo xoolaa keento xor baa tahay waxoogay baa marka waatuuhu min maali illaahi aladii aataakum siay aayaddu tilmaamaysa waladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra waatuuhu min maali illahi aladii aataakum weliba waxoogay u dhiiba baa la yidhi ay dee isticaano markaa ka dhigtaan ay wax ku bilaabaan xoolaha markaa uu wadwado ee uu tijaarada iyo ganacsigaa uu wado isaga ayaa leh laakiin milkigiisaa daciifa oo dee waxaa dhici karta intuu wada bixinba kari waayo inuu markaa addoonnimadiisii iskaga noqdo markaa kaasoo kale milkigiisa ayay kaga ixtiraasaan wanisaabu arrinna waxa weeye nisaab oo sekadu markay ka waajibayso waa inuu nisaab gaadha nisaabkuna waa qadarkan macluumka ah ee la yaqaano ee sakadu ay ka waajibayso ee nebigu sala allahu calayhi wasalam inoo xadeeyey oo nisaabka geela ugu yari waa shan nisaabka looda ugu yari waa soddon nisaabka iyo qadarka adhiga ugu yarasiga goyskiina waa afartan nisaabkaana weyna gaadhaa waalxawlu midna waa xawl iyo sanna dhammaystiran oo qamari laba iyo toban bilood waa inay u soo wareegaan waayo xadiidka abu daa'uud iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan tirmidiyo cabdillaahi ibnu cumar laga warinayo nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxu uhi laa sakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawlu laguma leh xoolo zako ilaa markaas uu u soo wareego xawl iyo sanad qamari uu soo wareego adigu macdanta iyo rikaaska iyo waxyaalihii markaa tijaarada markaa ribixii ku kordhay iyo saa'imada xoolaha kale wixii yaraa sanadka ku dhashay iyo kuwaasumaan markaa iyagu aan sanad aan lahayn iyo markaa zuruucda iyaala iyagana labayo toban bilood looma ege ayagana waxaa loo egaa un xilliga ay markaa ku soo gaana ma iyaguwaa xawliga kuwa sarka loo ega weye falow naqasa kullu minhumaa hadduu mid kastoo ayaga ka mid ahi uu nuqsaamo falow naqasa hadduu nuqsaamo kullun mid la arko markaa nicmoolaydaa ka midi minhumaa nisaabka iyo xawlka hadduu ka nuqsaamo falaa zakaata zako markaa laguma leh hadday xooluu nisaabkii ka yaraadaan zako laguma leh haddii xawlkii iyo sanadkii aan u soo wareeginna zako laguma leh falow naqasa kullu minhumaa ama falow naqasa kullu minhumaa mid kastoo labadooda hadduu nuqsaamo kullu minhumaa mid kastoo nisaabka iyo xawlka ka midi hadduu nuqsaamo falaa zakaata zake laguma leh wasawmu midna soom iyo yacni foofin weeye soomku waa foofin oo waa maxay wahuwa racyu waa daaqid fii kalayn mubaaxin daaq mubaaxa waa inay daaqdaa fii sadaqati libri fii saa'imatihaa xadiidku wuxuu tilmaamay tirada saa'imada ee foofdadeeda neef markaa foofa oo daaq mubaaxa iska soo daaqa waa inuu yahay haddaba taa ixtiraaskeedii buu inoo sheeg wuxu uhi fa in culifat ilmaashiyatu haddii aanay foofine halkan xerada ay iskaga jirto amaanan ku xidhxidhan tahay oo la calfiyo oo geeda loo dhigo mucdam alxawli sanadka weynankiisa sanadka oo dhan ama badidiisa falaa zakaata wax sakaahoo lagu leeyahay ma jirta markaa qowgii saka lagama leh waayo mu-anta iyo qarashka iyo kulmada ku baxaysa ayaa aad iyo laxaad u fara badan wa in culibad haddii la calfiyo nisfahu sanadka barhkii haddii la calfiyo fa aqalla iyo wax ka yar qadaran ayaa la calfiyey taciishu ay noolaan biduunihi yacnii caashka yacni calaf gaala-aantii bilaa dararin iyadoon wax dararahoo bayinin oo cadoo gaadhayaana aanu jirin wax yaroo ay ka maarmi karto ayaa la calfiyey markaa wajaba sakaatuha sakadeedu way waajibaysaa halkan markaa cibaaradan sheekha waxoogay markaa waxa ay yacnii ku tilmaamayaan in waxoogay yar khalali uu ku yar jira xagga fiqi ahaan markaa waxay leeyihiin waxa cibaarada wanaagsanaaanayd ow curifat nisfo faaqala qadran laa taciishu biduuni haddii la calfiyo sanadka niskii iyo wax ka yar qadar aanay noolaanayn la'aantii ama waa noolaanaysaa laakiin darar bayina baa soo gaadhaya ama bilaa dararin bayina laakiin wuxuu u qastiyay inuu ku jaro markaa dee foofintan falaa tajibu sakaatuha sakadeedu ma waajibaysa bay leeyihi wain culiba qadran taciishu biduuni bilaa darami walam yasi qasad wajaba sakaatu wailaa falaa hadduu saa odhan lahaa sidaasa ka wanaagsanaan lahayd bay leeyihi wain culibad nisfahu haddii sanadka barhkii la calfiyo iyo fa aqalla sanadka wax ka yar qadaran ayaa la calfiyey taciishu biduunihi yacni carafgaa la'aantii bilaa dararin bayinin si isaba iska wad darar bayinahoo caddi aanu gaadhaynin haddii carafgaa laga daayo wajaba sakaatuha sakadeedii waa waajibaysaa wa ilaa haddii kale oo masalan muddadaa la calfiyey haddii laga daayo ma noolaanaysee darar bayina ayaa soo gaadhaya ama dee niskaa wax ka badan ayaa la calfiyeyba falaa markaa sakadeedu ma waajibayso dee maalin iyo laba ayaanay markaa calafka ka qatanaan kartaaye wax ka badan markaa kama qatanaan karto wa ama lasmaanu lacagihi miyaa fa shay-aani waa laba shay addahabu waalfida midi waa waa waa dahab iyo fida labaduba madruubayni kaana madruubayni kaanaa laba la jarjaray ha ahaadaan ow laayay ahaanin wasayaatii nisaabuhuma nisaabkooduna waa inoo iman doonaa wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiihaa iyo asmaanina khamsatu ashyaa waa shan shay alislaamu waalxuriyatu waalmilku taamu waalnisaabu waalxawlu waa shantaa waxaa sheekuu leeyahay wa ama alasmaanu lacagihii miyaa fa shay aani laba shay ayay ka waajibtaa addahabu waalfida dahab iyo fida ayay ka waajibaysaa waaladiina yaknisuuna dahaba waalfida yacnii kuwa markaa ilaahay uu tilmaamay ee ugu goodiyey markaa kuwa kaydaysanaya ee aan sakada ka bixina sida markaa xadiidkuhaa waxaan sakadiisa la bixinay kansi weeyaan dee waa labadooda un markaa wax kale lama sheegin madruubayni kaanaa haddaba dahabka iyo fidaasi aadaan kuwa madruuba madruubka waxaa looga jeedaa marka la lacageeyo ee masalan sidan shilimada oo kale loo jarjaro ee markaas sidaa loo jaangooyo madruubaynka ha ahaadaan awlaa yay ahaanina markaa wixii aan madruubayn ahayna sabaa'igiyo ayay markaa yidhaahdaan oo markaa waa falladhadii iyo kuuskuusyadii ayay markaa noqonaysaa haddii madruub la yidhaah danaaniir iyo daraahim bay noqon haddii kalena markaa sabaa'ig iyo tibri iyo ayay yidhaahdaan marka halkan wuxuu inagu tilmaamayaa inaan markaa lacagnimada dahab iyo fidawr in looga jeedo walow xataa qaabkii lacagtaba yaanay u googonaanine waxay ka waajibaysaa dahabkii iyo fidadii wa sharaa'idu wujuubi sakaati fiiha shuruuda ay sakadu kaga waajibta ayil asmaanina khamsatu ashyaa waa shan shay alislaamu islaamnimaa shardiya gaal ku waajibi mayso asliga ah waalxuriyatu xornimo ayaa la shardeeya dee addoonkii waxbaba ma laha waalmilku taamu milki taam ayaa la shardeeya mukaatabkii waxba kaga waajibi mayso wanisaabu nisaabkii waa inay gaadhayo wuu inoo iman doonaa haddii aanu markaa nisaab ahayna saga kama waajibayso walxawlu sannadkii laba iyo tobankii bilood waa inay markaa u soo wareegaane haddii aanay u soo wareeginna ayadana isaga ku waajimayso wasayaati bayaanu daalika kaasna wuu inoo iman doonaa markaa caddayntiisa oo nisaabka iyo xawlka iyo wuu inoo iman doonaa wa ama zuruucu zaracyadii miya waaraada almusanifu baa wuxuula jeeda almuqtaatu wixii la quudanayey ee min xindatin qamadiliya wa shaciirin haadiya wa cadasin misirkii ah wa arusin bariiskii ah wakadaa maa yuqtaatu ikhtiyaaran ikhtiyaarahaan wixii loo quudanayeyna ayana waa la mid kaduratin waa gallaydii ama arabikidii wa ximmasin iyo shumburadiiba weeyaane fa tajibu sakaatu fiihaa bisalada sharaa'ida ayay kaga waajibtaa an yakuuna waa inuu mima yasrachu ay yastanbituhu alaadamiyuuna bini aadmigu waxay beertaan waa inuu yahay fa in nabata binafsihi hadduu baxo bixamli maayin biyo soo qaadidood aw hawaayin ama hawaya dabayl soo qaadideed falaa sakaata fiihi wa an yakuuna quutan mudakharan quud markaa la kaydaysana waa inuu yahay wa sabaqa qariiban bayaanuulmuqtaatila waa inoo soo hormaray wa kharaja bilquuti waxa baxaya maa laa yuqtaatu wixii aan la quudanayne min alamsaari absaartiina naxwu kamuun sida khamuuntii oo kale wa an yakuuna nisaaban waa inuu yahay huwa khamsatu awsuqin weeye oo laa qishra calayhaa qishri markaas iyo qolof markaas aan lahayn wa fii bacdi musakhi wa an yakuuna khamsata awsuqi waa inuu yahay biisqaadi nisaabin waxaa sheekhu uu leeyahay raximah ullahu tacaala wa ama zuruucu zaracyadii miyaa wa araada almusanifu bihaa zuruucdana wuxuu la jeedaa almuqtaatu wixii la quudanayey oo min xindatin markaa xinda iyo qamxi iyo burri yacnii intaba waa isku mid waana qamadiun wa shaciirin shaciirtuna waa heedda oo haddaba waa la helaa wa cadasin waa misirkii wa arusin waa beriiskii wadaadaan markaa galbeedan weligiiyo beriis arag ayaa kitaab macnii wuxu uhi wax yar yaroo cascas oo hunguri marle weeyaan baa la yidhi buuri dee waxaanad arag wax alla waxaad ku sheegtay garan maysid moogtay innaba waxyaalaha wax badan baynaan markaa garanayno markaa dee magacaas umaynu iska qaadanaysa beriiskaasaa ku ahaa wakadaa waxaa la mida maa yuqtaatu waxay ku wanaagsanayd baa lihi wakadaa maa yuqtaatu markaa inuu meesha ka jaro sheekhu ayay ku wanaagsanay ikhtiyaaran waayo dee kuwan hore lafdooda waa la mid kuwan hore lafdoodu dee waa la mid oo isku si unbaa markaa loo wada quutaa ikhtiyaaran unbaa lagu wada quutaa xalatulidaraar lama quto markaa hadalkan intan inuu markaa ka daaya baa ku wanaagsanayd baa lihi wakadaa maa yuqtaatu ikhtiyaaran wixii ikhtiyaar ahaan loo quudanayay ayaa iyaguna la mida oo ka duratin duradu markaa waxa weeye waa gelayda iyadu waa macruuf taasi ama arabikhi ama gelay waxaa doodane wa ximasin ximiskuna waa shumburada baashan la yidhaahdee islaamuhu markaa intay soo kariyaan ciyaalkii iskuulladii had iyo gorale ayuu miismiisaane meelahaa taalla shumburaduna markaa waa taa taana markaa kuwaas weeyaane fatajibu sakaatu fiiha waa ka waajibaysaa bialaati sharcayta saddex shardi ayay markaa kaga waajibaysaa yacni wixii shuruuddii markaa xawlka iyaga yani xilligay ku baxaan baa lagu sakeeyaa si aynu tilmaanay markii dhaweyto waa ku yar noqnoodee xawlka iyo markaa soomka iyo ayuun baanay markaas lahayn oo markaa iyaga shardi uma aha laakiin nisaaba intiis intii markaa shuruuddii kaleo markaa waxay u dheer tahay markaa intanaa u dheer laakiin waxaanay lahaynuun ayaga markaa soomka iyo dee foofinta iyo markaa xawlkii umaan ayaga loo shardi xilliga ku baxaan baa lagu bixiyaa markaa bisalaa sharaayda saddex shardi oo markaa u dheeraada shuruuddii inoo soo hormartay ee aan sanadka iyo markaa ahayn dee markaa foofinta iyo nisaabkii u isa markaa inoo sheegi doon markaa islaamnimadii iyo xurriyaddii iyo milku taamkii waa la shardiyaa an yakuuna waa inuu mima yasracuhu waxay beertaan aladamiyuunu ey yastanbituhu waxay markaa iyagu asbaabta soo bixiddiisa waxay sameeyaana bini aadmigu beerta waa inuu yahay fa in nabata binafsihi hadduu nafdiisa isaga baxo macnaa waxay beerteen waa inuu yahay ee iyagu ay beertaane fa in nabata binafsihi hadduu isaga baxo bixamli maain dee waxaa soo qaaday biyo iyo daad baa soo qaado meel buu ka baxay masalan qof uu leeyahay aw hawaayin ama hawiya dabayl baa soo qaaday oo meel ayuu ka baxay markaa falaa sakaata fiihi wax sakaaho markaa qofkaa lagaga leeyahay ma jirto wa an yakuuna waa inuu yahay quutan macnaa waxay beerteen waa inuu yahay unbaa markaa looga jeedaa waxay beertaan hadday oo yacni iska baxay looma jeedee waxay beerteen waa inuu yahay wa an yakuuna quutan muddakharan waa inuu yahay quud la kaydaysto wax la quuto oo la kaydaysto kaydaysi gelaya waa inuu yahay ee markiiba fasahaadaya waxaa la yaalayaa wixii khudrawaad ahaaye markaa kayd aan gelaynin baa meesha ka baxaya oo iyaga saka laguma laha haddaanay dee markaa ganacsi ahayn wa sabaqa qariiban dhowaana bayaanulmukhtaati wixii la qaada quudanayey oo min xindatin wa shaciirin wa cadasin halka ayuu noogu soo hormaray wa kharaja bilquuti quudkii waxaa ku baxaya maa laa yuqtaatu wixii aan la quudanaynin oo min alabsaari absaarti absaarta waxaa la yidhaahdaa waa waxyaalahan abaasiirna markaa way yidhahdeen waxyaalahan cuntada lagu yacni udgiyo ama lagu macaaneeyo ee kaabayaasha ah waxaasaa la yidhaahdaa ee masalan basashii iyo toontii iyo khamuuntii isaga naxwul khamuun yani waa khamuuntii oo kale waa xawaash waxa yare ay ku daraan xawaashka yarir weeye iyo geeda adarigii iyo waxa la waxaa marka abaasiirta la yidhaha ama tawaabilna way yidhahdaane wax lagu qur lagu macaaneeyo ama lagu udgiyo kuwa iyaga wax zakaay ma ahan ilan gaarkooda looma cunay wuxuuma xanun baa lagu daraya waa in yakuuna nisaaban waa inuu yahay nisaab wa huwa nisaabkuna khamsatu awsuqin inta ugu yeedhi waa shan wasqi oo xadiidka saxiixa ay bukhaari muslim warinayaan baa nebigu ihi laysa fiimaa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan awsuq wixii ka yar sadaqa laguma leh awsuquna waa jamcu wusq wusqigana waxaa la yidhahdaa waa lixdan saac ayaa la yidhaha shan markaad lixdan ku dhufato saddex boqol oo saac ayay noqonaysaa saacina waa afar mud afar mud markaa saddexdii boqol lagu dhuftana laba iyo toban kun oo mud ayay markaa noqonaysaa wahuwa khamsatu awsuuqin laa qishra calayhaa oo aan qishri iyo qolof marka aan lahaynee saafiyahoo tibnigii oo markaa dee wixii markaa burburaya marka la tumayo wixii burburkii ku dhexdhacayey iyo camuudii iyo wixii la mid aha malaa ka saafiya laa qishra calayha haddiise uu qishrigii leeyahay oo macal qishrigiisa la kaydeeyo waxay yidhahdeen wayn cashratu awsuqin ayaa isaga markaa laga dhigaya wa fii bacdi nusakhi waxaa waa an yakuuna khamsatu awsuqin waa inuu yahay biisqaadi nisaabin iyadoo nisaab markaa meesha laga riday wa ama himaaru midhihi miyaa fatajibu sakaatu fii shay-ayni minhaa laba shay oo ka mida ayuunbay ka waajibtaa hamarati nakhl midhaha timir geedkaa nakhiisha laydha wa hamarati alkaram iyo midhaha cinabka midhihiisa waalmuraadu bihaadayni hamarataynina waxaa loo jeedaa altamru iyo wazabiibu wa sharaa'idu wujuubi sakaati fiihaa iyo himaari arbacatu ashyaa waa afar shay alislaam islaamnimo ayaa la shardiyaa waalxurriyatu xornimo ayaa la shardiyaa waalmilku taamu milkii dhammaystiran baa la shardiyaa wanisaabu ayaa la shardiyaa fa mataa goorta indafaa shardun min daalika uu meesha ka baxo falaa wujuuba waajibidii markaa ma ahan in sakadii ay ka waajibayso wuxuu yidhi sheekhu waa ama himaaru midhihii oo markaa shanta kii afraada fatajibu sakaatu waa ka waajibtaa fii shay-ayni minhaa min ahimaari laba shay oo ka mida midhaha ayuunbay sako ay ka waajibtaa hamaratu nnakli geedkaa nakhliga la yidhaha midhihiisa wa hamaratu alkaram iyo geedkaa karamka ee cinabka midhihiisa labadaas ayay markaa ka waajibaysaa waalmuraadu bihaadayni hamaratayni labadan markaasi midhoodna waxaa looga jeedaa altamru wazabiibu timirta iyo zabiibta ayaa looga jeedaa inuu markaa intana iska jira ayaa wanaagsanayd bay leeyihiinoo la'annu sakadu marka wanaaggoodu uu muuqdo ayay ku tacalluqdaa hadhow marka la bixinayo ayaa markaa ay tahay dee inay markaa qalalaan oo ay timir iyo markaa zabiib noqdaan cinabkanuun baana aad aragteen waa zabiibtanoo markaa muugtii ka baxayuun sida timirtuba dee marka hore ay rudabkan marka ay u tahay kuusanee wada dheecaanka marka dambana timirtan markaa qalashay bay noqonaysaa wa sharaa'idu wujuubi sakaati sakadaada waajibitaankeeda fiihaa iyo simaaray arbacatu ashyaa waa afar shay alislaamu islaamnimo ayaa loo shardiyaa kalihi inuu islaam yahay ayaa loo shardiyaa waalxurriyatu xornimo ayaa loo shardiyaa waalmilku taamu milki iyo lahaansho dhammaystiran in loo leeyahay baa la shardiyaa wanisaabu iyo nisaaboo waa inay markaa qadarkii nisaabkii sarac oo kale waa inay gaadho khamsatu awsuqintiya fa mataa goorta indafaa uu meesha ka baxu anfooba shardun min daalika shardi shuruudda afartaa ka mid ahi falaa wujuuba waajibid ay markaa ka waajibaysa sako ma jiro wa amaa curuudu tijaara curuudda iyo badeecadda tijaarada fa tajibu sakaatu fiihaa waa ka waajibaysaa bisharaa'idi almadkuurati saabiqan shuruuddii hore loogu soo sheegay fil asmaani lacagaha wa tijaaratuna hiya taqliibu waa rogrogid filmaali xoolaa la rogrogo liqaradi ribxi ribix iyo faa'iido ujeeddadeed iyadoo markaa loo rogrogayo waxau sheekhu leeyahay wa amaa curuudu tijaara badeecada ganacsiga oo kii shanaad markaas ah fa tajibu sakaatu fiihaa sakadii horta waa ka waajibaysaa waxaana u deliila xadiidka imaamulxaakim markaasuu warinayo filiibili sadaqatuha geelii sadaqadeeda ayaa ahaaday wa filqanami sadaqatuha wa filbasi sadaqatu maryaha markaas iyagana dee la iibinayo ee basaasiinnu markaas ay leeyihin iyo bacdayaashu ayadana sakoodeoda ayaa ahaato sakadii baa laga bixinayaa waxaana lagaga bixinayaa bisharaa'id almadkuurati saabiqa shuruuddii hore loogu soo sheegay fil asmaani lacagaha shantii markaa inoo soo horo maray oo islaamnimo ah kanan ley weynu islaam yahay waalxorriyatu xornimo ah waalmilku taamu iyo milkii dhammaystiran wanisaabu markaa inay sakagoys noqdo waalxawlu iyo inuu sanad u soo wareego sida uu inoo sheegana curuudda tijaarada nisaabka waxaa loo fiiriya aakhirualxawlun haddii aad wax yaroo boqol dollaraba ku bilowda oon sakagoys ahayn markay labiyo toban bilood kuu soo wareegaan ayuunbaa la eegayaa inay hadda nisaabkii gaadho sakagoysa iyo inaanay ahayn ee xagga hore markaa nisaab inay ka tahi markaad bilaabayso shardi ma aha xilligaa markaa niyatu tijaara aada bilowday ee aad markaa niyeysay umaanay ku bilaabmaysaa weliba curuuddaana dee mucaawada iyo markaa waxisdhaabsi waa inaad markaa ku mulkidaa haddii kaloo mucaawado markaa iyo waxisdhaabsi aanad ku mulkiin niyo qura iyadu markaa kuma sugnaatee waa inaad markaa ficilkii ganacsigana waa inaad raacisaa waana inuu dee tijaaro iyo ganacsina waa inuu niyeeyaa oo aanu markaa aqinyo iyo waxaan markaa iska dhigashiya iska haysasho waa inaanu u niyoonin watijaaratu tijaaraduna hiya taqliibu waa rogrogid filmaali xoolihii la rogrogayo liqaradi ribxi ribix iyo faa'iide markaa aad ka heshid darteed baa loo rogrogayaa oo shay baad soo iibsanaysaa waad sii iibinaysaa ayada oo markaa wixii lagaa siiyey aad markaa wax saarayso markaa rogrogidda nooc waxaad ujeeddaaad ka leedahayna waxa weeye dee waxoogaygii aad haysatay inay waxoogay faa'iidahay ku fuusho ayaad markaa ujeeddaaad wata markaa tijaara waa ganacsi waa rogrogidda ee wax la rogrogayo qofkuna markaa inta uu saaraya uu faa'iido ka dhiganayo isaga ayaa u xora soomaalidu waxay yidhaahdaan haddii shayga intii lagaa siiyey in leeg aad siiso macnaha ribay noqonaysaa ma aha ribo shayga isagoo boqol kugu joogaad kun siin kartaa haddii maraya wax waliba ay caadi yihiin oo ujeeddooyin kale oo ixtikaar iyo yacni cid suuqkaga saarid iyo waxy ujeeddooyin kale aanay ku jirin ee caadi ay tahay ilaha isagaa sicirka u sameeya shayguna markuu batana wuu jabaa markuu yaraadana waa qaaliyoobaa markaa qofku xor ayuu u yahay xoolihiisa wixii uu saarayo ee faa'iide uu saarayo isaga u xora waayo ninbuu nebigu diinaar u dhiibtay uu ihi neef ii soo sii udxiyaa markaasuu intuu neef soo iibiyey ayuu neefkii iibiyey markaasuu laba diinaar siiyey markaasuu haddana lax iibiyey uu haddana diinaar soo siiyey markaasuu nebiga ula yimi isagoo diinaar iyo lax wada markaasuu ka qaado nebiguna sala alla alay sl u duceeyey markaa intii laga siiyey in leeg miyaan u saarin yacni markaa taasi wax dhib oo ku jira ma jira liqaladi ribxi ayaa loo rorogaya wallahu aclam halkaa inoogu joogo